samuweelkii koowaad cutubka labaatan iyo shanaad markaasaa waxaa dhintay samu'eel reer binu israa'iil oo dhammuna way isu soo wada urureen oo u baroorteen oo waxay isagii ku dhex aaseen gurigiisii raamaha ku yiil daa'uudna wuu kacay oo ku dhaadhacay cidladii faaraan oo waxaa jiray nin reer maacoon ahaa oo ay xoolihiisu karmal joogeen oo ninkaasuna aad buu u weynaa oo wuxuu lahaa saddex kun oo ida ah iyo kun riyo ah oo isna idihiisii ayuu karmal ku xiirayey haddaba ninkaas magiciisu wuxuu ahaa naabaal naagtiisa magaceeduna abigayil oo naagtuna waxay ahayd mid caqli wanaagsan aadna u suurad qurxoon laakiinse ninku wuxuu ahaa nin qalafsan oo shar sameeya oo wuxuuna ahaa reer kaleb oo daa'uud oo cidlada joogay ayaa maqlay in naabaal idihiisii xiirayo daa'uudna toban nin oo dhallinyaro ah ayuu diray oo daa'uud wuxuu raggii dhallinyarada ahaa ku yidhi orda oo naabaal ugu taga karmel oo magacayga ku salaama oo waxaad kaas barwaaqaysan ku tidhaahdaan nabaddu ha kuu ahaato reerkaagana nabadu ha u ahaato oo waxaad haysatid oo dhanna nabadu ha u ahaato oo haatan waxaa maqlay inaad haysatid kuwa ido xiira arijirradaadiinna waynala joogayeen oo annana waxba ma aannu yeelin oo innaba wax kama dhinnayn intii ay karmel joogeen oo dhan oo taas bal raggaaga dhallinyarada ah weydii oo way kuu sheegi doonaan taas aawadeed ragga dhallinyarada ah raalli ka ahaw waayo maalin wanaagsan baannu kuu nimid haddaba waan ku baryaaye wax alla wixii gacantaada ku jira soo sii addoommadaada iyo anoo ah inankaaga daa'uud oo markay daa'uud raggiisii dhallinyarada ahaa yimaadeen ayay erayadan oo dhan naabaal kula hadleen iyagoo magaca daa'uud ku hadlaya dabadeedna way aamuseen markaasaa naabaal ugu jawaabay daa'uud addoommadiisii waa ayo daa'uud wiilka yeesayse waa kuma maalmahan waxaa jira addoommo badan oo nin kastaa ku caasiyooba sayidkiisa haddaba miyaan qaadaa kibistayda iyo biyahayga iyo hilibkayga aan u qalay kuwa idaha ii xiiraya oo miyaan siiyaa niman aanan aqoon meel ay ka yimaadeen sidaas daraaddeed daa'uud raggiisii dhallinyarada ahaa way jeesteen oo dib bay u noqdeen oo intay daa'uud u yimaadeen ayay erayadan oo dhan u sheegeen markaasaa daa'uud wuxuu raggiisii ku yidhi nin walowba seeftaada xidho oo nin waluba seeftiisii buu xidhay oo daa'uudna seeftiisii buu xidhay kolkaasaa waxaa daa'uud raacay in ku dhow afar boqol oo nin oo laba boqolna alaabtii bay la joogeen laakiinse raggii dhallinyarada ahaa midkood ayaa u warramay naabaal naagtiisii abigayil oo ahayd oo wuxuu ku yidhi bal eeg daa'uud ayaa wargeys ka soo diray cidlada inay soo salaamaan sayidkayaga laakiinse wuu caayey laakiinse nimankaasu way noo wanaagsanaayeen aad iyo aad oo innaba wax nagama dhinnayn intii aannu la soconnay oo dhan markii aannu duurka joognay iyagu habeen iyo maalinba derbi bay noo ahaayeen intaannu iyaga la joognay oo idaha haynay oo dhan haddaba balgaro oo ka fiirso wixii aad samayn doonto waayo sayidkayaga iyo reerkiisa oo dhanba balaayaa lala damacsan yahay waayo isagu waa waxmatare oo ninnaba lama hadli karo markaasaa abigayil dhaqsatay oo waxay soo qaadatay laba boqol oo xabbadood oo kibis ah iyo laba sibraar oo kamri ah iyo shan neef oo ida ah oo la qalay iyo shan koombo oo haruur la dubay ah iyo boqol rucubood oo sabiib ah iyo laba boqol oo fuud oo berde ah oo waxay ku raratay dameero markaasay waxay raggeedii dhallinyarada ahaa ku tidhi taga oo iga hor mara oo anna waan idinka daba imaanayaae laakiinse waxba uma ay sheegin ninkeedii naabaal oo siday dameerkeedii u soo fuushanayd ayay soo dhaadhacday oo ag martay buurta meesheedii qarsoonneed oo waxaa ka hor yimid daa'uud iyo raggiisii markaasay la kulantay haddaba daa'uud wuxuu markaa ka hor yidhi hubaal waxtar la'aan baan u dhowrayey waxa ninkaannu cidlada ku haysto oo dhan si aan waxba uga maqnaan waxa uu leeyahay oo dhan oo wanaaggii aan u falay shar buu iigu beddelay ilaah saas iyo si ka sii daranba ha ku sameeyo cadaawayaashayda haddii waxa uu leeyahay oo dhan xataa wiil yarna ha noqotee aan ka tago tan iyo waa beriga oo abigayilna markay daa'uud aragtay ayay haddiiba dameerkeedii ka soo degtay oo daa'uud isku hor tuurtay wayna sujuudday oo intay cagihiisa isku tuurtay ayay tidhi dembigaannu dushayda ha ahaado sayidkaygiiyow dushayda ha ahaado oo waan ku baryaaye anuu addoontaada ahu dhegahaaga aan ku hadlo oo adiguna bal maqal erayadayda anuu addoontaada ah waan ku baryaaye sayidkaygiiyow ha ka fekerin ninkan waxmataraha ah ee naabaal la yidhaahdo waayo sida magaciisu u yahay weeye isaguna magaciisu waa naabaal oo waxaa isaga ku jirta nacasnimo laakiinse anigoo ah addoontaada ma aanan arkin nimankii dhallinyarada ahaa oo aad soo dirtay sayidkaygiiyow sidaas daraaddeed sayidkaygiiyow waxaan ku dhaartay nolosha rabbiga iyo adiga naftaada maxaa yeelay rabbigu wuxuu kaa hor joogsaday inaad dhiig gasho iyo inaad gacantaada ku aarsatid haddaba cadaawayaashaada iyo kuwa xumaanta kula doonaya sayidkaygiiyow ha noqdeen sida naabaal oo kale haddaba sayidkaygiiyow hadiyaddan anoo addoontaada ah aan kuu keenay ha la siiyo ragga dhallinyarada ah oo kula socda waan ku baryaaye anoo addoontaada ah xadgudubkayga iga cafi sayidkaygiiyow waayo rabbigu hubaal wuxuu ku samayn doonaa guri ammaan ah maxaa yeelay waxaad dirirtaa dagaallada rabbiga oo cimrigaaga oo dhanna shar lagaama heli doono oo inkastoo dadku kugu kaco oo ku eryado inuu nafta kaa qaado weliba sayidkaygiiyow naftaadu waxay xirmada nolosha kula xirnaan doontaa rabbiga ilaahaaga ah oo cadaawayaashaada naftoodana wuu tuuri doonaa sidii isagoo ka tuuraya warafka meeshiisa godan oo markii rabbigu kuu sameeyo wanaaggii uu kaaga hadlay oo dhan ee uu amiir kaaga dhigo reer binu israa'iil oo dhan sayidkaygiiyow markaas ma nixi doontid qalbigaaguna kuma xumaan doono dhiig aad sabab la'aan u daadisay iyo aarsasho oo markii rabbigu si wanaagsan kuula macaamiloodo sayidkaygiiyow bal markaas isoo xusuuso anuu addoontaada ah markaasaa daa'uud wuxuu abigayil ku yidhi waxaa mahad leh rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo maanta ku soo diray inaad iga hor timaadid waxaa barakaysan xigmadaada oo adna waad barakaysan tahay waayo waxaad maanta iga celisay inaan dhiig galo iyo inaan gacantayda ku aarsado waxaan ku dhaartay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo nool oo iga joojiyey inaan wax ku yeelo waayo hubaal haddii aadan degdegin oo iga hor imaan waa beriga nabaal xataa wiil yar uma u hadheen sidaas daraaddeed daa'uud gacanteedii buu ka guddoomay wixii ay u keentay markaasuu ku yidhi haddaba gurigaagii nabad ku tag oo bal eeg codkaagii waan maqlay waanan ku aqbalay markaasaa abigayil u timid naabaal oo bal eeg gurigiisuu ku qabtay diyaafad u eg boqor diyaafaddiis oo naabaalna qalbigiisu aad buu u faraxsanaa waayo aad buu u saqraansanaa sidaas daraaddeed waxba uma ay sheegin yar iyo badnaan toona ilaa waa berigii oo subaxdii markii naabaal saqraankii ka ba'ay ayay naagtiisii waxyaalahan u sheegtay markaasaa qalbigii ku dhex dhintay oo sidii dhagax oo kale ayuu noqday oo haddana toban maalmood dabadeed rabbigaa naabaal dilay wuuna iska dhintay oo daa'uudna markuu maqlay in naabaal dhintay ayuu yidhi waxaa mahad leh rabbigii naabaal caydii u icaayey iiga soo aarguday oo anuu addoonkiisa ah shar iga celiyey namaalna xumaantii uu samaynayey rabbigu isagoo ku celiyey markaasuu daa'uud cid u diray abigayil oo kala hadlay siduu u guursan lahaa oo addoommadii daa'uudna markay abigayil ugu yimaadeen karmel intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen daa'uud baa noogu kaa soo diray inuu ku guursado markaasay kacday oo intay sujuudday ayay wejigeeda dhulka saartay oo waxay tidhi bal eeg anoo addoontaada ah waxaan ahay midiidin cagaha u maydha addoommada sayidkayga markaasaa abigayil dhaqsatay oo kacday oo waxay fuushay dameer iyadoo waddada shan gabdhood oo kuweed ah oo la socda oo iyana wargeeyaashii daa'uud bay daba gashay waxayna noqotay naagtiisii oo daa'uud haddana axinocamtii reer yasraceel buu guursaday oo labadoodiiba waxay noqdeen naagihiisii haddaba saa'uul gabadhiisii miikaal ee daa'uud naagtiisa ahayd wuxuu siiyey faltii oo ahaa ina layish kaasoo ahaa reer geliim